maxamed waa maasanta walaal ugu horeyn hadalkan waxaa hadal dhinacyo badan oo la filayay taabtay gaar ahaana qulqulotooyinka iyo mudaharaadada kasoo dhanka bariga dhexe ee la xidhiidha filinkii lagu mataqaana maxamed f laga adeeyay rasuulkeena suuban sala allahu aleyhi wasalam iyo arrinta iran sidoo kale waxaa markii ugu horreysay oo obama mowqifkiisa qeexay in taliska suuriya uu tago sharciyaddii in uu ka xayuubiyey marka qodobadaasa ugu muhiimsanaa iyo beerlaxawsi ama maxaa la idhahda xasuusin dadka carbeed uu xasuusinayo inay ahayd maraykanku kuwii taageeray isbedelkii dimuqraadiga ahaa ee ka dhacay gobolkaas run ahaantii qodobadaasaa la odhan karaa way ahaayeen kuwa ugu mudnaa khudbadii madaxweyne obama waan gartay cabdiraxmaan yebarow cabdiraxmaan maxamuud muuse wuxuu sheegay isbedello ka dhacay bariga dhexe waxaanan ognahay isbedeladaas badankoodu inay ahaayeen intii uu isagu xilka hayey obama xilka hayay muxuu ka yidhi arrintaa isagoo faahfaahinaya wallaahi taa uu ka hadlay waxaana uu muujiyey in adduunka maanta la joogo uuna la mid ahayn kii afar sano ka hor xilligii isagu uu soo koray waxa uu dadka xasuusiyey kacadoomadii carabta ka bilowday waddanka tunisiya matalan wiilkii isgubay intuu ka dhiidhiyay wixii meesha ka socday dabeetana ay ku daydeen waddamadii kale ee masaarida iyo libiya iyo wixii la soo halmaaray waxa uu bilowgii uu ku furay oo uu runtii ugu haldaray ugu halqabsaday khudbaddiisa maanta gadaashii dambena markii dambena uu ku soo xidhay safiirkii maraykanka ee libiya ee magaalada bangazi ee beri dhaweed lagu dilay oo uu ka sheekeeyey in dadkii dilay kasikow ay jireen adduunka islaamka iyo adduunka kaleba boqolaal kale oo qiyamka iyo waxyaabaha maraykanku u taagan yahay taageersan laakiin mar walba waxaa la arka ay yihiin afarta guba meelaha gubaya ama calaamada jajaraya ama ka soo horjeeda waxyaabaha uu haatan uu xusay cabdiraxmaan waan garta cabdiraxmaan maxamuud muuse qodobkaas uu cabdiraxmaan yabrow sheegay ee ah dilka diblomaasiyiinta maraykanka uu ku jiro safiirkii maraykanka ee dalka libiya chris stevens dabcan waxa ay waxa uu ka yimid filimkii lagu sameeyey dalka maraykanka marka filimkaasina dabcan wuxuu dhaliyey buuq badan oo ka dhashay dalal badan oo carabta iyo islaamkaba sidee buu madaxweynuhu uga hadlay arrintaas markaad fiirsid labada caalam orta run ahaantii cabdiraxmaan baa inta badan baxusay laakiin waxaan ku dari lahaa wuxuu xasuusiyey in dunida carabta ama dunida muslimka ah in dastuurka maraykanku iyo sharciyada maraykanka u yaala ay kafaalo qaadayaan maxaa ladhahda qofku inuu ra'yigiisa cabiro oo si xorriya dhuxu doono u sheego haddii xataa ra'yiga uu cabiraya uu yahay ra'yi xumaan fara badan geysan kara oo dhibaato badan geysan kara sida kan maanta ka dhalatay arrinta filinka oo sidoo kale xataa uu sheegay in isagoo madaxweyne xataa la aflagaadeyn karo maalin kasta diintii la afbeeyeen xataa diintii maraykanka ee mutaqaanidku haysteen ee christianitiga si toosa loo aflagaadeeyo oo ay u dul qaataan isagu ma madaxweyne ahaan uu markasta maxayd u istaagayo qof kasta inuu ra'yigiisa cabiro dhanka kale dunida muslimka ama dunida carbeed waxaad moodaa wadamada dowladuhu badanaa waxay u badnaayeen imanka intii ka horreysay kacdoonkan carbeed ee dimuqraadiya doonka ah dowlado iyagu si toosa u maamula xorriyatal qowlka oo qofka ama cid kasta caburin karaya oo haddii maxay ahayda ay damcaan inay cid aamusiin aamusiin karaya marka inkastoo aada looga xun yahay waxa maskala waxa aada u foolxun ay yihiin haddana inta badan dadka ku nool dunida kale ee mataqaana bariga dhexe kama dhaadhacsana in si toosa si toosa aana dowladdu amar usiin karin qof inuu ka istaago inuu wax yidhaahdo marka taasaad moodaa maxay heda inay tahay mataqaana labada dhaqan ama labada siyaasadoda kala duwan inay meesha mataqaana ugu muhiimsan tahay uu madaxweyne obama carabaabay
weliba intaa waxaan ku dari lahaa cabdiraxmaan uu sheegay inuu gacanta u fidiyey oo uu yidhi kuwiinan maanta golahan weyn ee qaramada midoobay ila fadhiya qaarkiin baanan aaminsanayn ama aan ogahay inaadan igu raacsanayn in aan idiin sheego in xorriyatul qowlka aanan annagu afka qaban karin waxa uu ka sheekeeyey oo uu aada ugu tegey madaxweynuhu inuu faahfaahin badan ka baxsho inay reeban tahay in diin wax laga sheego ama ha ahaato tan yuhuudda ama ha ahaato hinduuga iyo masiixiga intaba in wax laga sheego ay ay tahay wax ma arkin oo aan habboonayn laakiin haddana sidaa cabdiraxmaan u xusay ay lama horaan tahay in dadku ay fahmaan in maraykanka aabbayaashood sanooyin hore hore hore ay dastuurkooda ku qoreen waxaa la yidhahdo xorriyatul qowlka oo qofka aanan loogu qabsan karin waxa uu yidhaahdo oo sidaasi aan horeyba u xusnay uu yidhi aniga ayaa waxyaaba guracan maalin walba layga sheegaa haddii aanu afka qabannana waxay noqonaysaa in detector aad noqoto oo markaa dadka aad u diido in ay xorriyaddooda ay ku naaloodaan waan gartay cabdiraxmaan maxamuud muuse markii uu madaxweynuhu ka hadlayey gacanka hadalka ka dhashay meelo ka mida dalalka islaamka waxa uu isberber dhigayey kacdoonnadii ka dhacay carabta ee muddo sannad ka yar ku beddelay xukuumado soddomeeyo sano ama afartameeyo sano soo jiray wuxuu barbar dhigay gacanka hadalka dadka dad ka mida muslimiintu ay ku kacaan oo uu yidhi tobannaan iyo ka badan sano ayay soo wadeen wax isbeddelana mayna samaynin bal arrinta haddaad u faahfaahisid dhegaystayaasheenna horta runaatii taa madaxweynuhu ku saxsanaa waayo marnaba maxaa la dhahdaye dee isbedel lagu doono qori caaradii iyo dhiigdaa taa ma laha khayr badan oo maanta innaga de waxaynu ka aragnaa dalkeeni hooyo ee soomaaliya waxaa si muhiima oo uu madaxweynuhu uu isna carabaabay uu umana sheegtay dadka carabeed inuu ahaa maraykanka kii taageeray ee ku yidhi xusni mubaarak waxaa la gaadhay xilligaan meesha ka dhaqaajin lahayd waxa uu mataqaanaa maxay helay uu doonayaa beerlaxawsi ah inuu xasuusiya maraykanku in aanu u taagnayn un maxaa la dhahdaye ama sida lagu xanto inuu taageero ama uu garab siiyo isagoo dani taaganaya nimanka dictatorada carabeed laakiin ay ka go-an tahay inuu sii hirgeliyo geedi socodka dimuqraadiya doonka carabeed maraykankuna uu maxay ahayd dadka carabeed ay arrinta abaal ugu hayaan obamana uu taageersan yahay isla markaasna waxa uu ku dhiirigelinaya dhalinyarada carabeed inay inay awoodooda iyo enerjigooda isugu geeyaan inay ka mida dhaliyaan isbedelkan dimuqraadiga ee ku salaysan hanaanka nabadda ah kana waantoodaan maxay ahayday qaabkan gacanka hadalka ah ama dhiigdaadinta hadday noqoto mid lagala hortegayo danaha maraykanka gobolka ama mid maxay ahayday talisyada iyo shucuubta laftooda dhexdooda sida qalalaasaha qolyaha xag jira ay ka sameeyaan wadamada badan oo muslimna inay yihiin kuwa aan mina dhal keenin marka labadii labadii arrimood buu siinayaa inuu leeyahay kan ayaa idinka fiican kan ayaa idinka nabad badan kan ayaana idinka mustaqbal wanaagsane isbedelkaa doonaysaan waan taageersanahay si nabada ku raadiya waan gartay cabdiraxmaan maxamuud muuse haddaan kusii siiyo suuriya si kooban muxuu ga sheegay waanu iman doonaa iiraan oo aan cabdiraxmaan yabro weydiin doonee run ahaantii waa markii ugu horreysay ee madaxweyne maraykanka mataqaana intii lix iyo tobankii bilood ee qalalaasaha uu ka socday dalka suuriya uu si qayaxan shaaca uga qaado in la gaadho xilligii madaxweyne bashaar al asad taliskiisa u dhici lahaa ama u tago taasi maxay ahayd waa arrin cusub oo maanta mataqaana maxay ahayd ugu horreysa waxaa si aan la garanaynin tallaabooyinka arrimaha ka dhalan kara ee maraykanka ku damacsan yahay ma si toosa buu mataqana howlgal military doofin doonaa ma dalalka kale ay gacansaarka leeyihiin buu mataqana maxay ahayd dabada ka riixi doonaa garan mayna laakiin waxaa cad maanta si qayaxan in uga xayuubiyey aqoonsigii mataqaana maxay ahayday sharciyadii dowladnimo ama madaxweynenimo ee bashaar al asad taasina waxay keenaysaa in dalal badan oo saaxiiblaa maraykanka ama ay mataqaana maxay ahayday arqurshaankooda jiran inay dhiiranaantii hore ka badan ay ku garabsaayaan kacdoonka laakiin waxaad moodaa arrintan waa arrin cusub waana arrin mataqaana maxay ahayday mataqaana isbedel badan keeni doontaa waan gartay cabdiraxmaan yebrow madaxweyne wuxuu ka hadlay iiraan si aan aad u adkayn buuna uga hadlay dhinaca kale markaad barbar dhigtid miid ramni baa ka hadlayay meel kale oo isagu ku adadka dalka iiraan bal labadii dhinacba waad arkaysaye sideed isugu miisaami lahayd siyaasadda labadan siyaasi oo labaduba u taagan xilka madaxweynenimo ee doorashada bisha nofembar waa sidaad u sheegtay goor dhoweed markii uu madaxweyne barack obama uu ka hadlayay iiraan si qeexan oo laakiin aan aad ugu fogaanin haddana uu wixii uu doonayey ee mowqafyadiisii hore ayuu muujiyey waxa uu miis ka saaray in ay tahay waxa ugu horreeya ee uu kula dhaqmayo iiraan inay tahay diblomaasiyad haddana saasoy tahay wuxuuna meesha ka saarin oo uu ku daray in ay lama huraan tahay in la joojiyo hubka nuclearka ee lagu sheegayo iiraan wuxuu waxay doontaa hanagu qaadato in iiraan laga joojinayo haddii ay dhinacaa ula kacdo hubka oo ay noqoto mid ay nuclearkeedu uu mid hubdoona uu yahay waxaa taa barbar dhigaynaa marka mid raamni oo saacad ka hor marka uu madaxweynuhu hadlayey isaguna ka hadlayay meel la yidhahdo global initiativeska bill clinton oo sheegay isagu in ay lama huraan tahay in wax walba la iskugu geeyo sidii iiraan loo joojin lahaa oo weliba hadallo aad iyo aad uga ad adag oo midda obama uu ku sheegay oo uu kula hadlay iiraan marka isbarbardhigu wuxuu noqonayaa waxaa kambaynka qolooyinka ololaha ugu jira mid raamni ay ku xamanayaan ama ay ku beerlaxowsanayaan shicweynaha maraykanka in madaxweyne obama uu iiraan u jilacsan yahay saas weeye waxaa marka hadallada kulul uu mid raamni uu ugu talax tegayo oo uu aad ugu muujinayo in uu isagu yahay kan xoogga weyn kula isticmaalaya iiraan waan gartay ugu dambayntii cabdiraxmaan yebrow waxaan ku dari lahaa maxamed intaan mataqaana qodob ah waxaa kale oo madaxweyne obama maadaama sana doorasho lagu jiro uu mataqaana u dirayaa fariin israa'iil oo u leeyahay mataqaana dagaalka ukaadiya aad damacsan tihiin maxay haday annaga mataqaana markasta xooga saarnayna arrintaa istaajino marka waxaad moodaa inay tahay fariin dhinacyo badan taabansan inta kale intaqaana cabdiraxmaan baaba shacabka qabay cabdiraxmaan yabur ugu dambayntii labadan mawqif ay kala istaageen keebuu faa'iide u yahay doorashada november ee dadka maraykanku maanta way aqoonsan yihiin waxa dagaalku yahay laba dagaal baa laga soo baxay oo aad iyo aad loogu ragaaday kii ciraaq iyo midkan afghanistan marka dad badanoo u sacabtumaya ma jiro shaqaala-aanta jirta iyo mashaakilada dhaqaale yaalla labadaa dhaqa labadaasi dagaal bay ka soo bilowdeen oo weliba la ogsoon yahay siday ku bilowdeen marka maanta qof u sacabtumaya oo aad ugu dhiirinaya ama madaxweynaha u riixaya inuu dagaal galo ma jirto taa waxaan isleeyahay obama ayaa ku gacan leh laakiin jamhuuriga waxa caadiyanba dhaqan u ah iyagu markay noqotay siyaasadda arrimaha dibadda iyo dagaalka iyo bannaanka waxyaabaha asal ahaanba ay weligood u lahaayeen waxay ahayd inay ku faanaan inay yihiin kuwa iyagu dadka cadowga ka dhacsha kuwa difaaca ku dagaalama siyaasadooda arrimaha dibadda ayaa taa ku qotanta